waxgaradka iyo bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in xilligani loo baahan yahay in ahmiyadda la saaro howlgallada la dagaalanka ciribtirka argagixisada sidoo kalena laga wada qayb qaato howlgallada ka soconaya koonfurta gobolka mudug kuwaasi oo haatan meel fiican maraya kulan ka dhacay magaalada gaalkacyo islamarkaana ay ka qaybgaleen odayaal waxgarad iyo siyaasiyiin isaga yimid muqdisho iyo gaalkacyo ayaa looga hadlay saddex qodob kuwaasi oo intooda badan laysku mari waayey waxaana qodobada kulankani ay ahaayeen dhismaha dekadda hobyo dhismaha golaha deegaanka degmada hobyo iyo howlgallada la dagaalanka argagixisada sidii loo xoojin lahaa waxgaradka reer gaalkacyo ayaa ka biyo diiday xilligani in laga hadlo arrin aan ahayn la dagaalanka argagixisada oo ay sheegeen in carqalad ay ku noqonayaan qodobada kale ee ay kulanka layskula soo qaaday ama qorshahoodu ay wataan dad doonaya in ay carqaladeeyaan howlgallada xoreynta argagixisada sidaa darteeda loo baahan yahay in hal meel laga wado qorshaha howlgallada si kastaba odayaasha iyo ganacsada reer gaalkacyo ayaa ku adkaystay in aysan ka aqbali doonin cid kasta oo doonaysa inay buuq iyo arrimo kale oo lagu hagaardaaminayo howlgallada sifaynta khawaariijta oo haatan meel fiican maraya laga bilaabo gobolka mudug dhinaca kale xalay waxaa magaalada gaalkacyo kulan ku yeeshay dhallinyarada gobolka mudug kaas oo looga hadlayay howlgallada la dagaalanka argagixisada lagula jiro waxaana kulankani goobjoog ka ahaa siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada waxaa sidoo kale dhallinyaradu ay soo qaadeen in la xoojiyo howlaha caafimaad maadaama deegaanada howlgalladu ay ka soconayaan ay yihiin kuwa fogfog sidaa darteedna loo baahan yahay in agabyo caafimaad iyo sidoo kale gaadiid ambalaasa lala garab istaago ciidamada daraawiista galmudug iyo dadka deegaanka si loo badbaadiyo dhaawacyada ka iman kara dagaalka lagula jira khawaariijta cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacay